horta xuduudu wax la khaldi kara ma aha soomaaliya iyo kenya xuduud aada u dheer bay leeyihiin from badalxaabo afkeeda ilaa raaskamooni laba gudi baa loo diray mar dowladdii waxay ahayd madaxweyne xasan sheekh maxamuud soo xaqiijiya waxa yaala haddana gudi kalaa la diray dowladda madaxweyne farmaajo wasiirka arrimaha gudaha ugu dambeeyey iyo niman khawaraa waxaa hadda la sugayaa in labada madaxweyne iyo anaguba aan isugu tagno go-aan siyaasadeedna laga gaadho arinta xuduudka way caddahay xuduudku wadan walbana xuduudkiisa wuu jiraa laakiin waxaa jira isu guurguuris waayo anaga dhowr ilaa soddon sana ku dhawaa dowlad la-aan baa jirtay marka dadku siyaalo badan bay u kala degdegeen meelo badan waa wax u baahan marka in hadda heshiis laga gaaro hadday jiraan dad soomaali oo gudaha galay maxaa laga yeelayaa ma sharci baa la siin ma dhulka dib baa loo soo rarayaayo intii dib loo soo celiyaa dhul kale la siin magdhana la siinayaa waa wax u baahan political decision oo inay labada dowladood ka gaadhaan waxaana rajeynayaa labada madaxweyne inay arintaa ka wada hadli doonaan anaan goobjoog ka noqon doono sababto xuduudku waa federal issue maaha wax state levelah taa marka waxaa loo ballansan yahay in labada madaxweyne iyo anaguba aan goobjoog ka noqono heshiisna laga gaaro marnana ma ilaahay baa kenyana halkan ka dhigay soomaaliyana ka dhigay xuduudna u yeelay taa macnaheed waxawey ma kala guurayaan maanta haddaa tiraa mandheele iyo beled xaawana waa isku hal magaalo dadku ardayda ka dhigata beled xaawo joogta iskuulka subaxii mandheere u kalahaan waqti dheer horumarkooda iyo waxoodaa ku jira waxa ay mandheele u baahantay beled xaawa badeecada aroorti loogula kalahaa xaabada iyo caanaha maaha macnihii dad kala maarmi kara waa dad si walba isugu isugu xiran marka taa waxaan isleeyahay labada madaxweyne u taala go-aanka siyaasadeeda ka gaarayaan haddii ilaa idhaahdo annaga isteed ahaana aanu la garab taaganahay noqonaynana cidda dhexdhexaadka ee barnaamijka labada dowladood iyo iyagaba la shaqeynaysa annagoo matalaada dowladda federaalk ee soomaaliyana aanu ku matalayno markay noqoto political agreementina ama heshiiska siyaasadeeda dee labada dowladood labada madaxweyne hadda loo baahan yahay inay go-aan ka gaaraan loona ballansan yahay insha allah waqti dhow